simba markaan daarnaba dig ma soo yire madayax gacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada aad ku maqli doontaan warka subax ee raadiyaha simba waxaa ka mid a warar kala duwan ayaa ka soo baxaya meydka laba ruux oo lagu arkay xaafadda axmerjadiid ee degmada warta nabadda hogaamiyaha hirshabeelle ayaa kulan la qaatay safiirwaa safiirka midowda yurub ee soomaaliya hogaamiyaasha maamulada ayaa la filayaa inay ku kulmaan mid ka mid a xarumaha ugu muhiimsan ee doorashooyinka dalka dagaalyahanada al-shabaab ayaa la sheegay inay gawaari fara badan ka afduubteen gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya maamulka hirshabeelle ayaa ka dhaga adeegaya waanwaan laga dhex wado iyaga iyo jabhadda gobolka hiiraan shir lagu qiimaynayo amniga soomaaliya ayaa ka furmaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka taliska booliska galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay dad lagu tuhunsan yahay dil ka dhacay degmada caabudwaaqa akhbaaraadka caalamka subaxnimadan simba idiin haysana waxaa ka mid a ciidamada shisheeyaha ee ka howlgala gudaha liibiya oo la sheegay inay ku guuldaraysteen shaqadii loogu talagalay iyo maraykanka oo guula ka sheegtay dagaalka uu ka wado gudaha afghanistan mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axad ah taarikhdu waxay ku beegan tahay afarylabaatanka bisha koowaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka subax ee raadiyaha simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya meydka laba ruux oo lagu arkay xaafadda xamar jadiid ee degmada warta nabadda wararka aan ka helayno xaafadda xamar jadiid ee degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayaa sheegaya in halkaasi saaka lagu arkay meydka laba wiil oo dhalinyaro ah islamarkaana la sheegay in dadka xaafadda ay arkeen salaada subax kadib markii laga soo toosay hurdada meydka dhalinyaradan ayaa la sheegay inaan la aqoonsan islamarkaana aysan jirin cid xaqiijin karta xilliga meydkooda meesha lasoo dhigay iyo haddii goobta lagu dilay dadka xaafadda ayaa inoo xaqiijiyey in saaka aroortii hore halkaasi lagu arkay islamarkaana waxay dadku sheegeen in halkaasi ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda federaalk soomaaliya oo aagga xidhay islamarkaana daqiiqado ka hor halkaasi ka qaaday meydka labada wiil ee dhallinyarada ah labadan wiil ee dhallinyarada ah ayaa waxaa la sheegay dadka xaafaddu inay tuhunsan yihiin inay ka tirsan yihiin ciidamada dharcadda ah ee inta badan lagu arko xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho waxaana dadka xaafadda qaar ka mida sheegayaan in dhallinyaradan loo malaynayo inay yihiin ciidamada dharcadda ah ee dowladda federaalk soomaaliya ay kusoo daadisay magaalada muqdisho inta badan dagaalyahanada al-shabaab ayaa waxa ay weeraro toosa ku qaadaan ciidamadan loo yaqaana dharcadda waxayna la beegsadaan miinooyin qaraxyo iyo weliba sidoo kale dilal bareer ah oo ay geystaan kooxa bastoolada ku hubeysan islamarkaana ugu dambeyn goobta isaga baxsada inta badan ciidamada dharcadda ah ayaa iskula socda si koox kooxa walow aysan caddayn haddii labadan dhallinyarada iyaga ka tirsan yihiin iyo weliba in koox kale oo goobta ka baxsatay ay jirto weerarka kadib balse dadka xaafadda xamar jadiid ee degmada hawarta nabadda ee gobolka banaadir ayaa inoo sheegay in saaka salaadii subax kadib la arkay meydka dhallinyaradan islamarkaana ilaa daqiiqada ka hor meydkoodu meesha yaalay walow ay halkaasi gaareen ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya islamarkaana aagga halkaas aagga xiray ugu dambeynna waxaa halkaasi daqiiqada ka hor meydka labadaasi wiil ka qaaday ciidamada booliska dowladda federaalk soomaaliya ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhanka laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya oo iyo weliba maamulka gobolka banaadir oo ku aadan dilka ka dhacay xaafadaasi xamar jadiid islamarkaana ma jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda mas-uuliyadda dilka labada wiil ee dhallinyarada ah ee ka dhacay gudaha degma- degmada hawarta nabadda ee gobolka banaadir waxaana arintan imaaneysa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ay kusoo badanayeen falalka lidiga kuwa ammaanka waxaana muqdisho ay marti gelinaysay qaraxyo lala beegsaday mas-uuliyiin oo isxigxigay islamarkaana qeybtooda ay ku dhinteen dilal bareer ah oo loo geysanayay dad shacaba iyo mas-uuliyiin iyo ciidamada waxaa ilaa shalay magaalada muqdisho ku geeriyootay islamarkaana lagu dilay ku dhowaad toban qof oo siyaabo kala duwan loogu dilay degmada warta nabadda ayaana waxay noqonaysaa tani dilkii labaad ee tan iyo shalay ka dhacaa xilli shalay gudaha suuqa bakaaraha gaar ahaan aagga xaafadda neeshinka lagu dilay laba oday oo la sheegay inay ku sugnaayeen mid ka mid a dukaan uu leeyahay halka kan kalena u yimid waxaana dilka labadan oday ka tacsiiyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka dowladda federaalk soomaaliya mahad cabdalla cawad oo sheegay kooxo qaswadayaal ah inay ka dambeeyeen dilkooda walow uusan toos u carabaabin cidda ay yihiin dilalka kusoo badanaya gudaha gobolka banaadir ayaa la sheegay in meesha ay kasii saareyso xaaladihii amni ee xuma ee k- ay martigelinaysay magaalada muqdisho islamarkaana dilkan wuxuu noqonayaa kii labaad oo tan iyo shala ka dhaca magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaana xogaha la helayo sheegayaan in halkaasi ay hadda ku sugan yihiin weli ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya dadka degmada xa- waa dadka xaafadda xamar jadiid ee degmada warta nabadda ayaana inoo sheegay in tani ay tahay dilkii ugu horreeyey ay ee ay arkaan waayahan islamarkaana aan la aqoonsan karin dhallinyarada walow dadku ay isla dhex marayaan in ay ka tirsan yihiin ciidamada dharcadda ah ee inta badan lagu arko xaafadaha kala duwan ee degmooyinka gobolka banaadir hogaamiyaha hirshabeelle ayaa kulan la qaatay safiirka midooda yurub ee soomaaliya iyadoo maamulka hirshabeelle madaxdiisuna ay ka dhagaadegayaan waawaan laga dhex wado iyaga iyo jabhadaha gobolka hiiraan hogaamiyaha maamulka hirshabeelle cali xuseen guudlawe oo dhowaan lagu doortay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa waxay ka dhagaade ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirka midooda yurub ee soomaaliya kulankan ayaa waxaa la sheegay in diiradda lagu saaray arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya iyo weliba waxyaaba qodobo horusocod u leh maamulka hirshabeelle cali xuseen guudlaawe ayaa la sheegay inuu kala hadlayay safiirka midooda yurub ee soomaaliya sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka islamarkaana si nabadgelyo ah doorashooyinka ugu dhici- uga dhici lahaayeen deegaanada maamulka hirshabeelle waxa uu sidoo kale cali guudlaawe iyo safiirka ka wada hadleen sidii deegaanada maamulka hirshabeelle ay ugu sinaan lahaayeen dhammaanba siyaasiyiinta kala duwan ee isku diidan arrimaha doorashooyinka soomaaliya islamarkaana dhinacyadu ay u noqon lahaayeen kuwo kusoo baxa matalaada dadka iyo deegaanka balse aysan noqon kuwa maamulka ama dowladda federaalk soomaaliya ay wadato oo ay soo saarto hogaamiyaha maamulka hirshabeelle ayaa hoosta ka xariiqay inuu ka qayb qaadan doono nabadgelyada guud ee dalka iyo tan deegaanada maamulka hirshabeelle waxaa sidoo kale la sheegay in isaga iyo safiirku ay isla afkarteen in doorashada deegaanadaasi ka dhacaysa ay noqoto mid degan islamarkaana la isku halayn karo aysan jiri doonin nin jeclaysi ka dhaca gudaha deegaanadaasi hogaamiyaha maamulka hirshabeelle oo maalmihii u dambeeyey ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxa uu kulamo ka waday magaalada waxa uuna inta badan kulamada diiradda ku saarayaa sidii loo heli lahaa horusocod dhanka her- nabadgelyada iyo doorashooyinka ah oo ku aadan maamulkiisa uu hogaamiyo ee hirshabeelle waxa uuna inta badan diiradda ku saarayaa arrimo la xiriira doorashooyinka dalka iyo weliba horusocodka maamulkiisa madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali xuseen guudlaawe ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxa uu doonayaa in diiradda uu saaro arrimaha nabadgelyada iyo horusocodka maamulkiisa waxayna qodobo dheer dhowr ah isku afkarteen safiirka midooda yurub oo isagu xilligan qeyb ka ah kulamada uu wado madaxweynaha maamulka hirshabelle oo isaguna dhankiisa doonaya in tani ay qeyb ka noqoto horusocodka maamulkiisa hogaamiyaha maamulka hirshabelle ee dhowaan la doortay ayaa wajahaya xaalado kala duwan oo ku aadan dhanka maamulkaasi hirshabelle waxaa jira jabhado dhowr ah oo ka dilaacay gudaha deegaanada hirshabelle oo dhankooda doonaya in ay qeyb ka noqdaan maamulka hirshabelle islamarkaana ka walaacsan xaalada ka taagan deegaanada maamulka hirshabelle waxauna doonayaa in uu dheereeyo xaaladaha maamulkaasi islamarkaana uu kasoo ka hortago waxyaabaha uu ka wajahayo jabhadaha madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa la sheegay xilligan inuu ku cadaadinayo ku-xigeenkiisa yuusuf axmed xagar yuusuf dabageed oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan inuusan eh, ka tanaasulin mowqifkiisa ku aadan maamulka hirshabelle iyo ka hortaga jabhadaha waxaana yuusuf dabageed xilligan uu ku adkeysanayaa in wax waanwaan dambe ah uusan la furi doonin generaalka hogaamiye jabhadda dhowaan looga dhawaaqay gobolka hiiraan ee xuud islamarkaana waxa uu sheegay in ciidamo aada u fara badan ay ka sugayaan dhanka jowhar iyo weliba muqdisho ayna doonayaan qaab awooda inay iskaga horwareejiyaan maamulkaasi iyo madaxda hogaamisa jabhadaha ka hor yimid ee diidan doorashadooda islamarkaana waxaa xilligan la sheegay xildhibaano ku tu- ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan in waanwaan ay ka dhex wadaan hogaamiyaha maamulka hiirshabelle waa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi yuusuf dabageed weliba weli jabhadaasi waxaana la sheegay in hadda aysan ilaa jirin wax la isku afkartay balse weli xildhibaanadu ay doonayaan inay dhiraandhiriyaan arrimaha islamarkaana dhinacyada la is-hor fariisiyo si ay u noqdaan kuwo wax ka bedeli kara hanaanka doorasho iyo weliba sidoo kale hanaanka dhaqandhaqaale ee maamulka hirshabelle magaalada beledweyne ayaa la filayaa inay martigeliso doorashooyinka dalka gaar ahaan soo doorashada xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya waxayna jabhadahani noqonayaan ama u muuqdaan kuwo saameyn ku yeelan kara doorashooyinkaasi maadaama ay haddaba hor istaageen in cali guudlaawe uu tago magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyagoo sheegay in dagaal toos ah ay ku qaadi doonaan garoonka diyaaradaha iyo guud ahaanba magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan haddii yuus- haddii cali xuseen guudlaawe uu isku dayo inuu gudaha usoo galo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cali guudlaawe oo afar sano madaxweyne ku-xigeen kasoo ah maamulka hirshabelle haddana mar kale loo doortay madaxweynaha maamulkaasi ayaa u muuqday inuu wajahayo xaalado kala duwan oo ku aadan maamulkaasi islamarkaana waxaa hortaagan jabhado dhowr ah oo kasoo horjeeda maamulkiisa iyo hanaanka doorasho ee kusoo baxay iyadoo la filayo maalmaha soo socda in madaxweynaha maamulka hirshabelle uu kulamo ka ta- ku tago ku- ka wado magaalada muqdisho islamarkaana uu safarro ku tago deegaano ka tirsan maamulka hirshabelle taliska booliska maamulka galmudug ayaa gacanta kusoo dhigay dad lagu tuhunsan yahay in ay sameeyeen falalidii ku ammaanka oo ka dhacay degmada caabudwaaqi gobolka galgaduud faysal cabdifaarax ayaa sii dheeranaya
wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ayaa waxa ay kusoo waramayaan in ciidamada ammaanka degmada cabudwaaq oo kaashanaya taliska ciidanka degmada balanballe isla gobolka galgaduud inay gacanta kusoo dhigeen dad dil ka geystay duleedka degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud saacadihii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka degmooyinka cabudwaaq iyo balanballe ayaa waxa ay howlgallo ballaaran oo ay ka sameeyeen halkaasi ay kusoo qabteen ilaa iyo shan qofood oo lagu tuhmayo in ay dil ka geysteen duleedka degmada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud waxaana dadkani oo isugu jira rag iyo dumar la sheegay in loo haysto dil habeen ka hor loo geystay nin ganacsade ah oo lagu magacaabi jiray faadhi ibraahim waxaana taliska ciidanka booliiska gobolka galgaduud gaar ahaana taliyaha ciidanka booliiska ee qeybta gobolka galgaduud gaashaanle dhexe sharmaake cabdulle warsame iyo sidoo kale taliyaha saldhigga degmada cabudwaaq dhamme farxaan xuseen xasan ayaa la sheegay in ay eh, eedeysanayaasha dadka lasoo qabtay ah inay ku wareejiyeen taliska ciidanka xoogga dalka gaar ahaana qeybta koob iyo labaatanaad muddooyinkii dambe ayaa waxaa deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka galgaduud ka dhacayay falal amniga liddi ku ah kuwaasi oo ay geysanayeen kooxo markaasi la sheegay in ay ahaayeen maleeshiyo beeleed ka tirsan islamarkaana beelo wadadega halkaasi ah sidoo kale waxaa jiray rag hubeysan oo dil halkaasi ka geysanayay waxaana la sheegay in taliska ciidanka booliiska degmooyinka balanballe iyo sidoo kale caabud waaq iyo ciidamada booliiskuba in markaasi la sheegay in si wadajir ah ay war uga soo saareen islamarkaasna ay tilmaameen in loo baahan yahay in la iska kaashado sidii falalkaasi amniga liddi ku ah looga hortegi lahaa islamarkaana amniga loo xaqiijin lahaa
aada buu mahadsan yahay faysal cabdi faarax oo qodobkaasi inoo soo koobayay ku aadan taliska booliska caabud waaqa oo gacanta kusoo dhigay dad lagu tuhunsanaa in ay dilal ka geysteen gudaha degmadaasi hogaamiyaasha maamulada ayaa la filayaa inay ku kulmaan mid ka mid ah caasimadaha dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan ee- ama magaalada caasimada ah ee muqdisho hogaamiyaasha dowlad goboleedyada ayaa la sheegay maalmihii u dambeysay in dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka ay wadeen isku soo dhoweyn ku aadan beesha caalamka ayaa la sheegay in awood ugu badan ay gelinaysay sidii la isugu soo dhoweyn lahaa hogaamiyaasha maamul goboleedyada islamarkaana ay mowqif mida uga qaadan lahaa in arrimaha doorashooyinka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa la sheegay in dhankooda ay doo- ay dooneysay in ay kala heshiiso maamul goboleedyada dalka arrimaha doorashooyinka waxaana dhowaan hogaamiyaasha shanta maamul goboleeda ay qadka taleefanka ku yeesheen kulan ku aadan arrimaha doorashooyinka soomaaliya waxayna isku afkarteen inay ka kulmaan arrimaha la xiriira doorashooyinka soomaaliya oo inta badan kulankan diiradda lagu saarayo waxyaabaha ku aadan maamulka ee doorashada iyo weliba sida dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo wada dhan yahay oo laysku haleyn karo beesha caalamka ayaa la sheegay maalmihii u dambeysay in ay ku cadaadinaysay xubnaha dowlad goboleedyada dalka inay ka qayb qaataan arrimaha doorashooyinka islamarkaana ay ka mid noqdaan xubnaha ugu firfircoon ee ka qayb qaadanaya doorashooyinka dhexdhexaadna u noqon lahaa siyaasiyiinta hadda villa soomaaliya fadhida iyo kuwa mucaaradka ee ka biyadiidan hanaanka wax ay u wadaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya hogaamiyaashan ayaa qeybtood waxay ka aragti duwan yihiin madaxda maamul goboleedyada ee waxay ku kala aragti duwan yihiin arrimaha doorashooyinka qaar ka mid ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa waxay dhankooda doonayaan in ay kasoo horjeestaan hanaanka dowladda federaalk soomaaliya u wada doorashooyinka waxaa sidoo kale jira xubno ka tirsan dowlad goboleedyada oo ku aragti ah dowladda federaalk soomaaliya marka loo fiiriyo arrimaha doorashooyinka waxayna xubnahan eh, diiradda mar walba saarayaan sidii doorasho loo wada dhan yahay ay dalka uga dhici lahayd dowladda federaalk soomaaliya ee madaxda ugu sarreysa ayaa la sheegay xilligan inay doonayaan in ay isxijiyaan arrimaha doorashooyinka ayna doorashooyinku u dhacaan sida iyagu ay doonayaan iyagoo inta badan qaada eh, qaadaya tillaabooyin ay uga hortagayaan in doorashada ay saameyn ku yeeshaan beesha caalamka iyo weliba xubno kale oo u arkaan in ay xagaldaacinayso doonitaankooda ku aadan arrimaha doorashooyinka soomaaliya waxaana eh, la sheegay in hadda madaxda ugu sarreysa eh, madaxda maamul goboleedyada iyo eh, qeybahooda kala duwan ay ku kulmi doonaan dowladda federaalk soomaaliya waa magaalada caasimadda ah muqdisho islamarkaana ay yeelan doonaan kulamo kale oo dheeri ah si meesha looga saaro isfahm waaga ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka kulan lagu qiimeynayo amniga dowla- eh, dalka ayaa la filayaa inuu ka furmo magaalada caasimada ah ee muqdisho kulankan ayaa waxaa ka qeybgeli doona madax ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waxaa inta badan kulankan eh, awooda yeelin doona wasaarada ay ka mid yihiin eh, tan amniga iyo weliba eh, midda gaashaandhigga iyo tan arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimo la xiriira amniga guud ee dalka waxaana wax layska weydiin doonaa dhacdooyinka ugu dambeeya ee dalka ka dhacayay ee waxaa sidoo kale diiradda lagu saari doonaa amniga caasimadda muqdisho islamarkaana waxay noqon doonaan arrimaha lagu falanqeynayo dilalka ugu dambeeyay ee ka dhacayay magaalada muqdisho qaraxyada iyo weliba xilligan kala guurka ah sida looga gudbi lahaa amni xumada ay martigelinayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa la filayaa kulamadaasi kadib in dhinacyadu ay qodobo soo saaraan waxaa ka qeybgeli doono taliyayaasha eh, hay-ada nabad sugidda ee sirdoonka qaranka booliska militariga iyo weliba sidoo kale nabad sugidda eh, waxaa sidoo kale la filayaa inay ka qeybgalaan xubnaha eh, kale oo ka socda maamul goboleedyada dalka wasaaradahooda ammaanka iyo talisyada kala duwan ee maamulada oo diiradana waxaa lagu saari doonaa guud ahaanba arrimaha ammaanka dalka waxaana si gaara la sheegay in lagu falanqeyn doono xilligan kala guurka iyo amniga caasimadda muqdisho waa hagaag intaasee dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa wixii dalka idaafaha caalamka ah inaga soo gaaray warka subaxnimadan injineer kooshinyeer ayaa farsamaynayay cidda warka iyagu sheegay si minusay ka daalacan karaan nabadgelyo
Radio Simba.